raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu door karoon warka rediyo muqdisho oo subaxdan idinkugu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay sannadkii labaad isku diyaarinayso in imtixaan ka midaysan ay ka qaaddo ardayda dhigata dugsiyada sare ee dalka dowladda maraykanka ayaa iyana waxa ay sheegtay in ciidamo si qaasa u tababaran oo kuwooda ah ay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay deegaanka owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose kaas oo lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan shabaab iyadoo maamulka gobolka shabeellaha hoose iyana ay ka hadleen qaabkii uu u dhacay howlgalkaas ciidamada ammaanka magaalada baydhaba ayaa waxa ay sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaaladaas iyadoo howlgalladaasina ay ka fuliyeen geerisho lagu xadheeyo baabuurta iyo guryo ku yaalla magaalada baydhaba madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ugu baaqay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka maraykanka inay ka qayb qaataan dibudhiska iyo horumarka dalka iyo kobaca dhinaca dhaqaalaha ah ee deegaanada puntland dowladda soomaaliya iyo dowladda sacuudiga ayaa ku heshiiyey in la ballaariyo duulimaadka diyaaradaha ka imaanaya waddanka sacuudiga ciidamada maraykanka ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen horjoogo sare oo ka tirsanaa kooxda daacish kaas oo u samayn jiray hubka kiimikada leh madaxweynihii hore ee waddanka baraaziilna waxaa lasoo saarayaa musuq maasuq waxaa la soo saarayaa maxkamad isaga oo musuq maasuq lagu eedeynayo
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale subax wanaagsan waa subax khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay sannadkii labaad isku diyaarinayso inay qaaddo imtixaan ka midaysan ee laga qaadayo ardayda dhigata dugsiyada sare ee dalka madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday xarunta jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa arrintaasi shaaciyey
waan waxaynay waa bilowday waa socdaa sanadkan ilaahay idankiis sanadkii labaad oo imtixaan dhexe oo dowladda wasaaradda tacliintu ay qaadaysa la qaadi doonuu noqon doonaa oo shahaado midaysan jamhuuriyaddu ay yeelan doonto markii sanadkii labaad waaye sanadkii horea la qaaday sanadkaanna waa la qaadaya mar laba waana soo u bilowday sanadkii hore xoogaha muxuu ahaay cidhidhiyaal iyo buuqbuuq iyo waxbaa ka jiray ilaahay mahaddii sanadkaa waxba kama jiraan dadku waa fahmeen waana muxuu waana la cabsigeliyey intaa laga dhacayaa saana dhacaysa balaayaa dhece laakiin waxba inaanay dhicin waa ogeyna waa ku adkaysana inaan waxba dhacaynin waa la qaaday imtixaankii sanadkii hore sanadkaanna waa la qaadayaa intii naga kaalmaysana waa ku mahadsan tahay jamcaan jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxa loo dhisayana waxay tahay ardada soomaaliyeed oo dhan fursad isku mida in la siiyo fursad isku mida si loo siiyana shahaado isku mida waa inay wataan
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday dadaalka horumarka iyo nabadda soomaaliya isaga oo sheegay in dadku hadda ay arkeen horumarka iyo nabadda wanaagga ay leedahay islamarkaana inta ka soo horjeeda ay la safan yihiin shabaab dibisocodii dabadhilif maanta waxaa ah shabaab iyo inta la shaqaysaa dibisocodii dabadhilif dadka soomaaliyeed inta ka soo hartoo dhan horu socod waaye hore ayay u socdaan nabaday rabaan nololay rabaan wanaagay rabaan kuwa waxaa ka shaqeeya iyo kuwa simbatiga yani uha iyo caatifada iyo kuwa taageera iyo kuwa lacagta siiya iyo kuwa qariyo iyo kuwa maxaanku kuwaa waaye maanta kuwa maxaa dibusocodka iyo dabadhilifka leanna ajandaha shabaab ajanda soomaaliyeed maaha waa dibusocod waaye waa ajnabi waaye waa dabadhilifnimo intii maxaanku rahdaay simbati u haysa laakiin dadka soomaaliyeed alxamdulilah dhammaantood maanta meel kastoo joogaan waa horsocod ummad noolne muxuu ahay intaas sidaan iyo intaas sidaan iyo waxaa inay istiraadahay wax culays oo weyn ma laha taa marka waa sidaa
dowladda soomaaliya ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo shan iyo tobanka waxa ay imtixaan ka midaysan ay ka qaadeen ardayda dhigan ardayda dhigata dugsiyada sare ee dalka iyadoo lagu guulaystay qaadista imtixaanadaas oo meelo fara badan oo ka mid ah magaalada muqdisho lagu qaaday waxaana dowladda u qaabilsanaa wasaaradda waxbarashada dowladda mareykanka ayaa iyana waxa ay sheegtay in ay ka dambeysay in ay ka dambeeyeen howlgal ciidamo si qaasa u tababaran kaas oo ka dhacay deegaanka owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose oo ay ku sugnaayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab iyadoo maamulka deegaanka uu howlgalka ka dhacayana ay ka hadleen haddaba siday wax u dhaceen waa kan axmed faarax oo inoo soo kooba
saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhig ee waddanka maraykanka oo magacooda aan shaacin ayaa sheegay in maraykanku ay si toosa ugu lug lahaayeen weerar loo adeegsaday diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobteriska oo laba ah oo ka dhacay deegaanka awdheegle saraakiisha maraykanku waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku lug lahaayeen maraykanka iyagoo la shaqaynayay ciidamada dowladda soomaaliya waxaana saraakiishu ay sheegeen in wax khasaare ah ciidamada dowladda iyo kuwa maraykankaba aanu halkaasi ka soo gaarin weerarkan oo ka dhacay deegaanka awdheegle ayaa maamulka deegaanku waxa uu horay u sheegay in uu dhacay kadib markii ay heleen oo dadka deegaanka ay ka heleen macluumaad ku saabsan in kooxda al-shabaab dad dhaawacyo ah ay halkaasi ku hayaan weerarkanna waxa uu ka dambeeyey markii weerar kale oo dhinaca cirka ah ay diyaarado maraykanku leeyahay ka fuliyeen deegaanka raaso ee gobolkaasi hiiraan halkaas oo boqol iyo konton ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab lagu dilay waxaana maraykanku ay sheegeen in howlgalkani ka dhacay deegaanka awdeegle ay ku bartilmaameedsanayeen kooxaha al-shabaab oo halkaasi ay oo halkaasi ku sugnaa islamarkaana dad dhaawaca halkaasi ku hayay guddoomiyaha deegaanka awdeegle oo horey ula hadlay radio muqdisho ayaa waxa uu isagu xaqiijiyey in howlgalkaasi uu halkaa ka dhacay
maxasanid axmed ciidamada ammaanka ayaa waxa ay howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ka sameeyeen magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay iyadoo ciidamadu si gaaran ah u baarayay geerisho lagu xaraysto baabuurta iyo guryo ku yaala magaalada baydhaba siraaji sheekh casaaq ayaa warkan goordhow ka soo diray magaaladaas howlgalkaas lagu xaqiijinaya ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana laga sameeyey qaar ka mida geerishada ku yaalla magaalada baydhabo ayaa waxaa iska kaashanayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa daraawiishta nabad sugidda iyo ciidanka niisa waxaana howlgalku ay ka sameeyeen dhowr geerish oo ku yaalla magaalada baydhabo waxaana ciidanku ay baarayeen geerishada guryaha iyo gaadiidka waxaana intii howlgalku socday lagu soo qaqoobtay dad looga shakiisanaya inay gacansaar la lahaayeen al-shabaab islamarkaana ka dambeeyey qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay howlgalka ayaa waxa uu socday ilaa iyo xalay waxaana lagu soo qaqabtay dadyow aada u fara badan mid ka mid ah saraakiisha ciidanka oo howlgalka samaynayay ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed u faahfaahiyey howlgalladaasi iyo dadka ay kusoo qabteen howlgalladu waxaa ku saabsanaayeen sidii loo fugeyn lahaa nimanka nabaddiidka ah oo dhibaatooyinka faraha badan le dadweynaha ku haya marka alxamdulilahi howlgal ballaaran baa la qaaday oo dhan walba ah kolley deegaamada oo hadda yani meel kale fog lama aadin deegaamada nagu hareeraysan oo nagu dhow marka intina waa lagu guulaystay waxa dhibaateena hadda dadku ma soo gaarin howlgallada saakadii horea la sameeyey marka adiga barihii nimankaas lagu sheegay iyo agaarkooda la tegay wixiina hadda yani wax naf leho oo meesha looga tegay maaha nimankan waa waa dhaqar badanya waa kula joogaan mar walbo wararka la soo socdo ciidamadu ay soo socdaan waa maqlahaayaan marka kolley waa un ayadda waa la tegay hadda waa la xaqiijiyay nabadgelyadees howlgalladan ayaa ka dambeeyey kadib markii dhowaan qaraxyo ay ka dhaceen magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay islamarkaana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiista koonfur galbeed soomaaliya baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen inay ka dambeeyeen ama laga soo abaabulay qaar ka mida geerishada ku yaalla magaalada baydhabo geerashadaasi ayaa gebi ahaantoodaba waxaa la wareegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyada oona gacanta lagu dhigay dadkii ka dambeeyey qaraxyadaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta u fadhiisin doonta dacwada qaabeedka loo haysto dadkaasi iyadoona iyadoo magaalada baydhabona uu ku sugan yahay guddoomiyaha maxkamadda darjada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya raajisha isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ugu baaqay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka maraykanka inay ka qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska soomaaliya isagoo si qaasana ula kulmay jaaliyadda kasoo jeeda deegaanada puntland deeqasoon ayaa warkan maraykanka kasoo dirtay
kumanaan soomaalida gobolka ohaayo ayaa kasoo qaybgalay xaflad soo dhaweyn oo loo sameeyey madaxweynaha maamulka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyo wabdii uu hogaaminayay oo dhowaan soo gaaray magaalada colombos ee xarunta gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka goobta xaflada soo dhaweynta ay ka dhacaysay ayaa gebi ahaan buuxdhaaftay waxaana si weyn ammaanka wafdiga u sugayey ciidanka booliska ee gobolkan iyada oo muddadii xafladda ay socotay lagu soo bandhigay qodobooyin kiciyey dareenka kasoo qaybgalayaasha oo isku darayay sacab iyo mashxaradda waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta jaaliyadda madaxda ururada siyaasiyiinta oday dhaqameedyada culamaa udiinka iyo musharaxiinta xiriirka kala duwan ka doonaya inay ka qabtaan gobolkan ohaayo magaalada colombos labada kun iyo lix iyo tobanka oo aa sanadkan aan ku jirno sanad doorasho ka ah dalka maraykanka iyaga oo fursad u arkayay xafladan islamarkaana ka raadinayay boqolaal iyo kumanaan dad gaaraya inay ka helaan codkooda inta badan dadkii ka hadlayay xafladda waxa ay diiradda saarayeen arrimaha la xiriira mushkiladda for bonty five oo dhowaan doctor gaas uu ka biyo diiday kadib markii inta badan martidii loo idmaday hadalka ay hadleen waxaa hadalka la wareegay madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo uga mahad celiya kasoo qaybgalayaasha sida ay uga soo qaybgaleen xilli ay ahayd maalin shaqo doctor gaas waxa uu si weyn u sharaxay marxaladda dalka soomaaliya halka ay marayso isaga oo dadka ku booriyey in la joogo xilligii soomaalidu aayahooda ka tashan lahaayeen islamarkaana la dareemi lahaa inaysan jirin cid dibadda isbeddel ka keeni karta haddii soomaalidu aysan la iman ururka somali american leadership oo xafladan soo abaabulay ayaa waxa ay mas-uuliyiintii u hadashay u mahadceliyeen madaxweyne gaas iyo howlaha uu ka hayo gudaha dalka soomaaliya gaar ahaana maamulka puntland abwaanadii ka gebiyey xafladan kuwii ka buraanburay iyo weliba kuwii ka heysay waxay dhammaantood soo bandhigeen wadaniyad iyo wax ka turjumaya midnimada si loo gaaro hanaan isku filaansho waxa uu dul maray puntland oo uu ka sheekeeyey horumarka ay higsanayso mana soo hadal qaadin wax la xiriira khilaafyada siyaasadeed iyo shaqaaqooyin dhowaan ka dhacay boosaaso waxaase uu ugu baaqay jaaliyadda dibadda inay ku laabtaan puntland islamarkaana ilmahooda iyo hantidooda geeyaan si ay dalkooda u bartaan ka hor inta uusan xafladan iman saacado badan oo uu ku sugnaa magaaladan colombos labadii maalin ee lasoo dhaafay waxa uu kulamo goonigooniya la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada doctorkaas waxa uu sawir ka bixiyey halka soomaaliya ay ku socoto labadida kun iyo lix iyo tobanka oo ah sanadkan iyo sida shacabka soomaaliyeed uga dhursugayaan madaxweynaha iyo wafdigiisa oo xilliyadii u dambeeyey ku sugnaa dalka maraykanka waxay socdaallo kala duwan ku tageen qaar ka mid ah gobolada dalkan maraykanka iyo kanada iyaga oo kulamo la soo qaatay jaaliyadaha iyo madaxda goobaha ay tageen waa markii ugu horreysay tan iyo intii uu xilka madaxnimada puntland qabtay gaas oo uu booqasho ku yimaado dalkan maraykanka deqasona raadiyaha iyo tv-ga qaranka colombos ohio
dowladaha soomaaliya iyo sacuudiga ayaa waxa ay ku heshiiyeen in la ballaariyo duulimaadyada diyaaradaha ka imaanaya waddanka sacuudiga axmed faarax mar kale ha ku laabto
arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii heshiis labageesood ah ay kala saxiixdeen dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda boqortooyada sacuudi arabiya heshiiskani waxa uu yimid markii guddoomiyaha duulimaadka rayidka ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya ninka lagu magacaabo saleemaan cabdalla xamdaan uu xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk soomaaliya cali axmed jaamac jingili iyo wefdi uu hogaaminayey waxaana labada dhinac ay ku heshiiyeen in la ballaariyo duulimaadida labada waddan dowladda boqortooyada sacuudi arabiya waxa ay sheegtay in duulimaadkeeda ay ballaarinayso duulimaadkeeda soomaaliya ay la leedahay ay ballaarinayso waxaa kale oo labada dhinac ay ku heshiiyeen in safarada kale ee ka imaanaya dalka sacuudiga iyo kuwa ka imaanaya dalka soomaaliya si isku mid ah iyana loo fududeeyo waxaa laisku afkartay usbuuciiba celcelis ahaan afar duulimaad in ay baxdo hase yeeshee waxyaabo yaryar oo farsamooyina ayay labada dhinac isla garteen in weli loo baahan yahay in la dhammaystiro arrintani ayaa waxa ay qayb ka tahay xiriirka sii ballaaranaya ee u dhexeeya dowladda boqortooyada sacuudi arabiya iyo dowladda federaalk soomaaliya
halkaad warkaasi kala socotaan subaxnimadan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararka ka baxsan soomaalida waxaana ka mid a ciidamada sida qaaska u tababaran ee dowladda maraykanka ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen horjoogo sare oo ka tirsanaa kooxda daacish kaas oo u samayn jiray hubka kiimikada leh waxaana laga qabtay waddanka ciraaq horjoogahan ayaa waxaa lagu magacaabaa daa-uud suleymaan cafaari waxa uuna yahay nin khabiir ah oo ka tirsanaa dowladdii allah u naxariistay sidaam xusein waxaa la sheegayaa in daa-uud suleymaani uu sameeyo hubka kiimikada leh ee lagu daro gaaska dadka neerfaha ka dila waxaana wararku ay intaa ku darayaan in horjoogahan sare oo ka tirsan kooxda daacish bishii hore la qabtay haddana lagu hayo magaalada arbil ee waddanka caraaqa waxaa la sheegayaa in horjoogahan uu muhiim u ahaa kooxda daacish waxayna ku tabi doonaan ayaa leeyahay samaynta hoobiyayaal kiimika fara badan lagu daro oo uu ku jiro gaaska aan idiin sheegay ee sunta ahaa ee dadka neerfaha ka dili jiray kaa oo lagu garaaci jiray magaalooyinka ay ka harimisay dowladda waddanka ciraaqa madaxweynihii hore ee waddanka brazil lula da silva ayaa waxaa lasoo taagi doonaa maxkamad isaga oo lagu soo eedeeyey inuu musuq maasuq ku kacay inta uu hayay talada waddanka brazil waxaa la sheegayaa in maxkamaddu ay su-aalo weydiin doonto madaxweynihii hore ee waddanka brazil lula da silva iyo xaaskiisa iyada oo eedeymaha loo haysta qaarkood ba ay ka mid tahay guri weyn oo ay ka dhisteen mid ka mid ah xeebaha waddanka brazil waxaana la weydiin doonaan lula da silva madaxweynihii hore ee waddanka brazil halka uu ka keenay dhaqaalaha gurigaasi uu ku dhisay warkii dunida oo subaxnimadan aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal waa naga intaa waa subax khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay tobanka bisha saddexaad sannada labada kun iyo lix iyo tobanka warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax xishino ciddii uu seego warkan waxa ay dib kaga daalacan karaan bejka internetka aan ku leenahay ee ah radio muqdisho dotnet waadna ku mahadsan tihiin la socodka warkayaga